Deegaanka Buulo-Bartiro waxa uu ka mid yahay deegaanada dib u dejinta loogu sameeyey dad badan oo barakacayaal ah kuwaas oo saameyn ku yeelatay isbeddelka cimilada dadka ku nool deegaanka Buulo-Bartire oo isugu jira xoolo dhaqata ay xoolihii abaarta ka laysay iyo beeraley saameysay fatahaadii El Niino ayaa wakhtigan waxa ay wajahayaan baahiyo ballaaran oo dhanka caafimaadka bulshada deegaanka Buulo-Bartire ayaa waxa ay si weyn ugu baahi qabaan xarun ay ka helaan adeeg caafimaad haweenka sida kuwa uurka leh iyo sidoo kale kuwa u baahan umulisooyinka waxaana deegaanka wakhtigan ka dilaacay cudurka faafa ee jadeecada kaas oo ay dadka deegaanku dalbanayaan in ay helaan tallaal markaasi lagula tacaalo cudurka ibraahim xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka buulo-bartire waxa uu radio waama uga warbixiyey baahiyaha caafimaad ee wakhtigan ka jira deegaanka adeerow buulo-bartire anigu waan deganahay deegaanaan ku ahay caruur badan iyo xaasu badan ayuu jooga buulo-bartire laba isbitaal ay leedahay oo hore ilaa muddo badan oo hadda taarikh dheera ugu dambeysay daawo iyo waxyaalo lagu bixiyo o dhan xagga caafimaadka buulo-bartire aaday ugu liidataa kulli insha allahu ilahay xaggiisa un baan ka sugaynaa in caafimaad la helo jadeeca waxaa la yidhaahdaa aad aada ugu jirto oo dadka dhibaateyn hayso maalin walba kismaayo a loola carara hataa waweynoo laba reer lahaa ma la qaadi maalin hor la qaado hadda isbitaalka ku maqan oo isaga iyo islaantiisii saaweynteedba ay ku dhacday jadeecada caruurtii xaalkeeda noocaas waa qaybta caafimaadka marka la yidhaahdo tallaal ma helaan caruurta daktaartan tallaal ma helaan
waxaa sheegtay in deegaanka laba xarun caafimaad ay ku yaalaan bal hadda muddo intee la-eg ayuu deegaanka adeega caafimaadka uu ka maqan yahay si guud xarumaha caafimaadkaas wax weli shaqeeyey ma jiraan labadaba waa la dhisay deerti iyo xoogaa waxbaa ka yaro dhiman guri magaalada ku yaallo oo villa weyn ayaa u kireysnay qolo hay-adda qoladaasaa daawo bixinaysa oo talaalka bixinaysay qaybta umalisooyinka iyo maxay ahayd lalahay oo bilcaanta halkaa ku dhalinaysay qoladii contractiga ka dhamaaday qandaraaska ka dhamaaday gurigii way xireen labadii isbitaal oo kale sidii loo dhisay sanadkii hadda naga tegay midna noola yidhaahday waxaa laga rabaa m c h ama health bos waxaa layidhahda laga rabaa midna xarun weyn oo dadka la jiifiyo oo ilaa iyo guuliguud iyo meel walba dadka looga kaansi noola yidhaahday way iska xer yihiin wax lagu qabta iyo wax kala midna ma lahan dadku marka brefit bay iska aadaan isbitaallo brefit ay iska aadaan ama waxay aadaan wixii talaal ah meelahaas ay u doontaan aad ayaa horta qaybtan walba looga qabaa qaybtan hadda ma ogi wixii kaloo ka imaan doono dambe oo imaan doono ma ogi laakin hadda ma hayna aad baana looga baahan yahay in daryeel caafimaad oo qaybta weli hooyooyinka nuujinaya ama uur kale iyo wixii caruurta yaryar oo shanta sano ka yar aad baa in loo hela loo baahan yahay aad baa looga baahan yahay arrintaas in si emergency dawladda jubbaland ay wax ugu qabato kaambeyntaas ay ugu sameyso dadkaasi ay tallaasho dadka xanuunsan ay daaweyso gurmud deg deg oo qaybta caafimaadka ay u keenta insha allah taasaan ka codsan lahayn